shirkan waxaa lagaga hadlayay sidii loogu sii horumarin lahaa bangiyada iyo iyo lacag isu dirista gobolkan east africa oo muhiimadda la saarayey sidii looga soo wareegi lahaa kaashka lacagahan caddaanka ama loo yarayn lahaa lacagta caddaanka ah ee loogu wareegi lahaa digital transactions ama in dadku lacagaha si online ah oo mobile money oo kale iyo waxaasi loogu wareegi lahaa taasaa runtii duruucda shirkan u ahayd yaa ka soo qayb galay marka shirkan marka waxaa ka soo qayb galay bangiyo badan oo gobolkana iyo africa oo dhan oo ka wada hadlayay sidii loo sii horumarin lahaa lacag isu dirista africa gudaheeda sidii horumarka laga gaadhay xaggan mobile moneyga isiyagana hore loogu sii wadi lahaa marka waxaa shir ay ka soo qayb galeen yani bangiyada dhexe gobolka shirkadaha lacagaha dira iyo baananka iyo shirkadaha kale ka shaqeeya arrimaha lacagta maxaa ka mid ahaa marka ma jireen wax caqabado ah oo shirkadahan bangiyada ka shaqeeya ee east africa gaar ahaan dhinaca online-ka oo idinku ay ka mid tihiin maxaa caqabado ah oo laga hadlay waxaa muhiimadda runtii la saarayey faa'iidooyinka ay leedahay in laga wareego lacagahan caddaanka ah oo khaasatan looga baqayo in waxyaala madmadoowi soo galaan lacagaha caddaanka waayo qofka lacag caddaana isticmaalaya ama doonaya inuu diraa dhibaatooyin badan bay leedahay mlakiinse haddii lacagaha loo wareejiyo dhinacan mobileka waxaa fududaanaysa in la ogaado lacagtu meesha ka timid waa waxaa fududaanaysa in si fudud qofku lacag ama wadanka gudihiisa ama dibaddiisa uu diran karayo waxaa hoosu dhacaysa lacagaha iyo iyo kharashka ku baxa marka qofku ganacsi samaynayo o kale marka runtii waxaa laystusay in lacagaha mobile moneyga khaasatan digitizationku ay faa'iidooyin badan u leedahay dadka ganacsidadka ganacsiga samaynaya shakhsiyaadka iyo dhaqaalaha wadamada arrimaha ku tallaabsaday sida wadamada imanka east africa ee kenya ugu horreysay waa kenya laga bilaabay muddo toban sano ka hor nidaamkan mobile moneyga ee empesa oo maanta noqday ka adduunka oo dhanba ku dayday ee la gaadhay heer maanta in ka badan toddoba boqol oo milyan oo account oo mobile money la furto marka marka mobile moneygu taasay u suuro gelisay in dadkii tuulooyinka joogay dadkii miyiga joogay ay mobile money helaan adeegyo aanay awal heli jirin ay heli karayaan markaeeberi buu socon doonaa shirkan axmed shirkan wuxuu soconayaa saddex isho marka shirkadiina oo kaleeto waal rimid oo kale sidee u shaqaysaan online-ka sidee uga shaqaysaan marka shirkadaydu waxaanu ma imika lacag ka soo dirnaa konton wadan oo maraykanku ka mid yahay maraykanku waxaanu ka mid nahay shirkadaha tirada yaree kontonka gobol ee maraykankaba liisamo ku leh waxaananu lacag u dirnaa ilaa boqol iyo konton wadan soomaaliya ma ma usoo diri kartaa ilaa maanta waxaanu somaliland baanu lacag usoo dirnaa waayo anagu waxaanu inta badan la shaqaynaa bangiyada ama shirkadaha kale lacagaha sida mobile moneyga nimka kenya waxaanu la shaqaynaa bangiyadii waaweyn ee kenya oo kale waxaanu la shaqaynaa mpesa uganda waxaanu la shaqaynaa m t n oo mobile moneyga iyo bangiyada ee uganda ku yaala nasiib daro soomaaliya ma nidaam mobile money uu ka jiraa edz laakiinse kaasi weli muu gaadhin heerkii laga doonayay mobile money serviceska kale ee ee ah in qofka inta aan account loo furin la aqoonsado laga qaado loo sameeyo sidii banki marka qof loo furayo o kale de warqadihiisa aqoonsiga iyo waxaasi marka dhibaatada xaggaa ka jirta ayaa noo suuragelin inaanu markaa la shaqeyno adduunko dhan waad waad u dirtaan oo waad ka shaqeysaan boqol iyo konton wadan baanu u dirnaa africa toddoba iyo afartan wadan baanu lacag u dirnaa waanu rajaynaynaa inaan mustaqbalka soomaaliya ka shaqeyno lakiinse runtii waxaan u baahannahay dee partners lamida kuwa wadamadan kale ee aanu ka shaqeyno oo markaa regulatorskaygu noo ogolaan karaan inaan la shaqeyno marka waxyaalaha aasaasigae looga baahan yahay partnerka waxaa ka mid ah qofka xisaab loo furayo hadday baan tahay iyo hadday mobile moneyba tahayba inuu yahay qof marka hore la aqoonsaday oo macluumaadkii lagu aqoonsanaya laga qaaday sida Waayo.
copy basboorkiisi iyo waxaasi nasiib darro taas maanta kama jirto weli eh, Wa- soomaaliya waayahay laakiin eh, ismaaciil dadka ku nool qaaradan eh, africa gaar ahaanna east africa shaki badan baa jiro oo eh, hackers waxa la yidhahdaa jiro oo lacagihii onlinekii internetka burcadka internetka marka sidee idinku aamini karaan dadka marka waxaanu shirka technology oo technology ku shaqaysata sideed sano jirtay ee, maalgashi lacagaha lacaga badan baanu helay lacagaha badan aanu helay qayb waxaanu qayb badan gelinay sidii aanu u dhisi lahayn system adag oo aan ee, oo oo- oo- oo- oo suuro geliyay in macluumaadka dadku yahay safe liisan kamaanan heleen meelaha eh, new york iyo california iyo haddaan haddaanay ku qanacsanayn inaanu inaanu dhisnay system u suuro geliya dadku inay eh, in- in- in- in macluumaadkoodu safe yahay Eh, eh, eh, nidaamkan onlineka ee lacaga isugu dirista ee hadda la- aad ka shiraysaan nairobi muxuu uga duwan yahay nidaamkan kale ee shirkadaha kale ee dadku ay isticmaaleen ee ee hore usii jiray oo soomaalidu ay qayb ka ahayd
de s- ta- technology-gan socdaa yani wuxuu keenay tadawur in laga soo gudbo nidaamyadii berigii hore lacagaha loo diri jiray waxaa markaanu weelrabid bilownay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan lacagaha xawaaladahee adduunka o dhan loo dira maaha soomaalidune wuxuu ahaan jiray qof intuu meel wakiila u tago london ama new york oo uu kaash lacag caddaana geeyo dabeedna dhinaca kale kaash laga qaato maanta dhulkii lacagaha laga soo dirayey eh, waxay u wada wareegayaan eh, cashless oo qofkii is- eh, abka aanu hayso weelribdoo kale soo download garaynaya oo lacag ku diraya Me- meelihii lacagaha loo diriyay lafteediina waxawey kashka waa laga wareegaya imika Kenya waxaanu sanadka u dirnaa lacaga ku dhow saddex boqol oo milyan oo dollar oo kale